إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii tiro ka mid ah askarta puntland ee galgala ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal toos ah iyo duqayn ay kala kulmeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab weerar xoggan ayaa lagu qaaday ciidamada burundi ee ku sugan degmada mahadaay gobolka shabeellaha dhexe faahfaahin ayaa laga bixiyey khasaaraha ka dhashay dab ka kacay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho mid ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa fuulayo ku tilmaamay madaxda urur goboleedka igaad oo dhowaan shiray iyagoo guryahooda iyo xafiisyadooda jooga dowro socotay afar bilood oo lagu baranayay maadada caafimaadka ayaa lagu soo gebagabeeyey isbitaal ku yaala deegaanka kunya barow ee gobolka shabeellaha hoose kumanaan dad ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay cudurka korona ugu dhintay dalal ku yaala qaaradda yurub iyo ameerika tobannaan ka mid ah qoyska aala sacuud ayaa waxaa ku dhacay koronafirus iyadoona uu iskarantiilay boqor salmaan bin cabdilcasiis mid ka mid a nabadoonnada soomaaliyeed ayaa musiibo iyo ciqaab ku tilmaamay korona oo faraba'an ku haya dalalka gaalada warkaasoo dhammaystiran goordhow ayaan faahfaahin doonnaa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa lix iyo tobanka shacbaan sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga warkii oo dhammaystiran dagaal xoog leh ayaa ka dhacay degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalito weeraray ciidamada burundi ee ku sugan gudaha degmadaasi hugunka rasaasta la isweydaarsanaya ayaa laga maqlayay degmada iyo daafaheeda lama oga khasaaraha soo gaaray askarta burundi oo muddooyinkan dambe weeraro kula kulmaya gobolka shabeellaha dhexe dhanka kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamada maamulka puntland ee ku sugan galgala weeradan ayaa isugu jira duqayn iyo dagaal toos ah oo lagu qaaday ciidamada puntland waxaana jira khasaarooyin soo gaaray askarta puntland inkastoo idaacaddu weli aysan faahfaahin ka helin khasaarahaasi faahfaahin ayaa laga bixiyey khasaaraha ka dhashay dab ka kacay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena zakariya cumar
dabkii dhowaantan ka kacay kilomitir for ee muqdisho ayaa noqday mid ka mid ah dababkii ka kacay muqdisho ee geystay khasaaraha ugu badan ilaa iyo hadda cid si rasmi ah u xaqiijisay ma jirto sababta keentay dabka laakiin waxaa su-aalo badan dhaliyay khasaaraha xooggan ee uu sababay dabkan taas oo lagu sheegay inuu ku dhow yahay hal milyan oo dollar mid ka mid ah guddi loo xilsaaray inay tirokoob ku sameeyaan waxyeelada ka dhalatay dabka ayaa soo gudbinayo wuxuuna sharaxaad ka bixiyey agabkii halkaasi ku basbeelay iyo qaybaha ay ka koobnaayeen waxaa meeshaan ka dhacay khasaare aada u ballaaran khasaarihii aan soo diiwaangelinay wuxuu ka koobnaa shan kambani oo kambaniyaal waaweyn oo ganacsi ah iyo shan dukaan oo shakhsi shakhsi ah iyo nootaayada gaadiidka iyo dhulalka lagu kala wareejiyo khasaarihii aan soo gebangebaynay wuxuu noqday siddeed boqol oo kun siddeed boqol iyo siddeetan iyo lix kun laba boqol iyo siddeetan dollar waaye n khasaaruhu intaasuu la ekaa oon rabaa inaan ku daro sagaal iyo labaatankii bishii kooyo tobnaad laba kun toban iyo saddexdii sidaanoo kale ay khasaare aada u baahsan oo gaaraya malaayiin dayar ayaa meeshaan ka dhacay dhulkaasoo dhan ujeeddaan waa wada gubtay weliga hadda qayb baa badbaada qaybna waa gubatay laakiin dhulka aad ujeeddaan waxba kama aysan harin lacag ilaa saddex milyan iyo shan boqol gaaraysa ayaa ku gubatay sagaal iyo labaatankii bishii kooyo tobnaad laba kun toban iyo saddexdii
intaas kadib mid ka mid ah ganacsatada ayaa ka warbixiyey khasaaraha gaaray iyo sida ay uga xun yihiin wuxuuna sheegay in wax gurmad ah ay ka waayeen dowladihii muqdisho soo maray ee shisheeyaha ay dhisteen iyo mid haatan dhisanba magacayga waxaa la yidhaahdaa cumar diin xoosh waxaana wax maqaadiir ilaahay ku yimid waayo oo ilaahay sababay ilaahay subxaanaqaadirahan aan kaa baryaynaa inuu ilaahay samri iimaan naga siiyo wixii ka dhaca halkan sida markii igu horreeyeyba ay u sheegeen dhibkaanu wuxuu ka dhacay meeshaas luuq ah oo dambe wax markaas la yidhaahdo waa la sababay oo halkaana dabkaanu ka dhacayo oo hadda qaar oo gaaruna ma jiraan dadkan horta meeshaan ku gubtay oo khasaaradan ka dhacday waa isbaarbaartiley waa isbaarbaartiley dadka isbaarbaartiska iyo birta ka shaqeeya waaye waxa khasaarada ay ku dhacday wakhtigii hore oo khasaaradii hore oo dhacdayna meeshaan waxaa ku gubatay siddeetan iyo laba baabuur aa ku gubatay iyo sbeer baartiskiiba ma kala harin khasaaradu intaan way ka ballaarneed markii hore oo waxaanu dhacayeen dowladdii markaas jirtana way ka warqabtay oo cabasho iyo wax walba aan ku gaarsiinay wax gurmada oo hadda la taabo karo kama geysan magaalada muqdisho oo ah caasimada soomaaliya waxaa ka socda dagaal dhaqaalo oo ay ku hayaan shisheeyaha kusoo duulay marar badan waxaa ganacsatada qaar ay caddeeyeen in horay dab uga kacay suuqa weyn ee bakaaraha ay kaalin ku lahaayeen shisheeyaha kumanaan dad ah ayaa saacadii lasoo dhaafay cudurka korona ugu dhintay gudaha dalalka yurub iyo ameerika jaamacad ku taala gudaha maraykanka oo diiwaangelisa dhimashada waxa ay sheegtay maalintii labaad in dad ku dhow laba kun oo ruux ay cudurka korona shalayto ugu geeriyoodeen gudaha dalka maraykanka shalay iyo doradna waxaa aad u kordhay tirada dhimashada iyo dadka uu cudurka soo ridanayo laba maalin oo qura ayaa maraykanka waxaa ku geeriyooday in ka badan afar kun oo ruux kuwaasi oo u geeriyooday coronavirus waxaana baqdin xoog leh ay haystaa muwaadiniinta maraykanka oo iyagoo guryahooda ku sugan uu soo ridanayo cudurka corona markaan eegna ingiriiska waxaa shalayto corona ugu geeriyooday sagaal boqol soddon iyo sideed ruux faransana waxaa cudurka ugu geeriyooday shan boqol afartan iyo kow ruux halka talyaanigana cudurka ay ugu dhinteen shan boqol afartan iyo laba ruux sbain ayaa ka mid a meelaha lagu la'day waxaana shalay oo keliya geeriyooday lix boqol labaatan iyo sideed ruux halka biljam ay ku dhinteen laba boqol iyo shan ruux corona docda kale waxa uu gaaray qoyska ala sacuuda warbixin uu baahiyey wargeyska new york ayaa lagu sheegay in tobannaan ruux oo ka mid ah qoyska maamulka ala sacuud uu ku dhacay cudurka coronavirus islamarkaana madaxdii ugu sarraysay ay bilaabeen inay iskarantiilaan iyagoo ka baqdin qaba cudurka xubnaha uu cudurka ku dhacay waxa ay tiradoodu gaaraysaa boqol iyo konton ruux waxaana ku jira xubno muhiim ah inkastoo aan magacyadooda iyo joogooyinkooda la wada sheegin dadku uu cudurka soo ritay waxaa ku jira amiirka magaalada riyaad faysal bin beder kaas oo la dhigay qaybta degdega ah ee caafimaadka taas oo muujinaysa in xaaladiisu ay halis tahay boqorka waayeelka ah ee ala sacuud salmaan bin cabdilcasiis ayaa isaguna wuxuu isku karantiilay jasiirad ku taala badda dhexdeeda waxaana wiilkiisa moxamed bin salmaan iyo mas-uuliyiin kalena ay iyaguna isku karantiileen goob saxro ah oo u dhow magaalada jiddah isbitaalka weyn ee boqor faysal ayaa dhakhaatiirta ka howlgasha waxaa lagu wargeliyey inay diyaargarow kama dambays ah galaan islamarkaana fishaan in shakhsiyaad waaweyn oo ka tirsan maamulka ala sacuud isbitaalka la soo seexiyo waxaa sidoo kale la amray in isbitaalka laga saaro dadka xanuunsan ee aan ka tirsanayn qoyska si ay u suurto gasho in la qariyo dadka uu soo ridanayo xanuunka ee ka tirsan ala sacuud mid ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa fulayo ku tilmaamay madaxda urur goboleedka igaad oo dhowaan shiray iyagoo guryahooda iyo xafiisyadooda jooga warkan waxaa noo soo jeedinaya waryahiin cabdulahi yaasiin jaamac iyadoo dhowaan madaxda urur goboleedka igaad ay sheegeen in ay shireen iyadoo nin weliba xafiiskiisa joogo islamarkaasina la adeegsanayo kombiyuutarro iyo internet iyo qalab kale cabsi laga qabo cudurka corona awgiis ayaa arrintaasi waxaa si qoto dheer uga hadlay nabadoon axmed golos oo ka mid ah indheergaradka soomaaliyeed wuxuu sheegay inay yihiin niman fulayo ah islamarkaasina geerida ka cabsanaya waxa uu tilmaamay in nin weliba uu ogyahay dembiga uu allah subxaanahu watacaala ka galay wuxuu intaasi ku dara wax kale iska daayey in qalabka ay isticmaalayaan ay ka cabsanayaan inay cudurka koroonaha ee caalamka aada ugu faafaya ka qaadaan niman ayaga kala shakisan niman ayaga hadda nafuhayso oo hadda kombyuutarada hadda waa ka hadalna ay leeyihiin oo milaadaha iska dhex aragna ay leeyihiin ayaga nafteeda ka cabsanayaan oo cudurkay sheegayan milaada dhexdeeda uga soo baxay ka cabsan waa dad hadda nafihayso marka jirkooda horta mid ictibaar la maaha mid wax ka soo baxaanna maaha miraayad laga shiray iyo taleefon laysku dirana wax go-aana ama saxiixyahu kama soo baxaan marka waa niman iska hadlay oo hadda nin walbaaba qolkiisa ku dhex jiro uu xiran yahay naagtiisii asagaa kala karaatiilan marka shirmaba ka suurad heli karaba mana ka dhici karaba nimanka cabsi baa nafta ka qaatay mid bini-aadanna waa haystaa mid rabbaaniyo rabbiay godob ka galeenna way haysaa qofku waxyaabaha uu haleeyey uu filanayay haddii ku yimaadaan wax allaala wixii qabtaaba cabsidii godobtay alla ka galeen cabsideeda haysa caawa haddii fayraskaas yadu taabto cudurka fayraska uu dili lahaa waxa ka hordilaya cabsi ay qabaan argagax iyo wadnagariir ayaa hordilaya waxaas inay u cabsanayaanna waxa kow ka ah godobtay alla ka galeen waana og yihiin inay daalimiin yihiinna waa og yihiin godob allahna kaga muslimiintana godob ka galeenna waa og yihiin marka wixii inay lala meel adag ay tegi doonaanna way qirsan yihiin oo way og yihiin waxaa la yidhi hadda kahor nimaa been ku dhaaran jiray kutub been oo mari jiray mare allaala markii wixii oo dhan kutubka cid kaloo isaga la ogumaan jirta xoolihii uu kutub ku qaatay mar allaala markii malaria qabato ama qandha qabato waa argagaxaya oo indhahu cadaynaya ma markii dambe la yidhi war hebelow nasbax mihiide maxaasaan ugu gariira ugu dhiidaysaa markaasuu yidhi walla dharax yaala waa isoo karay waa nin been ku dhaaran jiray kutubkii waa isoo karo ka wadaa walla dharax yaala waa isoo karou yidhi qandhada ay haysaa marka nimanku waa nimanay soo kartay waxaa soo karay dulmigii iyo fasaadkii iyo fisqigii iyo nijaaskii iyo islaamgumaadkii ayaa soo karay marka waxay isleeyihiin haddiiba majiro yar idinka soo agbaxdo waa taad u dhimo lahaydeen hadda lagama yaabo in ay macnaha meel kasta ay joogaan taleefonkay xataa ku wada hadlaayeen ayaa hadda khatar ku jira waxay ka baqayaan now dhimasho inay ku timaado dhimasho ka gadaa wixii jirana way dareemayaan nimankan wax kale uga baqayaan ninkuu moogtahay hadduu gaal yahay iyo hadduu murtad yahayba wax mawdka uga cabsi badan oo loo sheegaa adduunka ma jiraan ma garan
kulamadii caalamka daafihiisa ka dhacayey iyo safaradii intuba way joogsadeen cabsi laga qabo cudurka korona waddamada caalamka waxaa ugu dhintay cudurka korona dad badan iyadoo kuwo kalena ay isbitaalada jiifaan waxaa xusid mudan intii cudurkani uu jiray in xarakada shabaabulmujaahidiin ay qabatay kulan looga aarinsanayey jihaadka bariga afrika iyo aayaha ummadda ku nool nabadoonka oo ka mid ahaa ka qaybgalayaashii kulankaasi ayaa waxa uu sheegayaa in iyagu ay allaha ku kalsoon yihiin islamarkaasina aanay qabin walaaca iyo warwarka ay qabaan shisheeyaha iyo inta la mabda'a ah waad mahadsantaa cabdulaahi mid ka mid a nabadoonnada soomaaliyeed ayaa musiibo iyo ciqaab ku tilmaamay corona oo fara ba-an ku haya dalalka gaalada maxamed ciise ayaa warkan diyaariyey coronavirus ayaa wuxuu inta badan kusii fidayaa wadamada reer galbeedka iyo qaaradda ameerika iyadoo ay u dhimanayaan kumanan kun cudurkan kufridiid oo ah nabadoon soomaaliyeed ayaa wuxuu ka hadlay cudurka corona wuxuuna sheegay in uu u arko musiibo iyo ciqaab uu allah duldhigay gaalada cudurkan iminka dunida saameeyey ee fayraska corona la leeyahay anugu shakhsiyadayda caqligayga waxaan u arkaa masiibo ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay caradiisii oo gaalada lagu shafeeyaanu arkaa uma arko anigu wax kale sababta waxa weeye waxay dhacayna iyo taagano adduunka hadda ka taaganna waynu ognahay oo wau jeednaa sida hadda cudurkani systamka u socdanayana iyo sida uu qaabka uu u shaqaynayana waan u jeednaa marka waxa weeye markaad intaasba aragto waxaa waxaa cad oo muuqata aayaadka ilaahayna la dabaqoo la fiiriyo aad kitaabka iyo xadiista iyo aayadahana aad fiiriso ilaahay subxaana wa tacaala ciddii qooqda wuxuu u ballanqaaday cadaab ciddii qooqda oo ku kibirta oo ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa kibidhoo qooqda diinta islaamkay ku qorantaha allah horena noogu sheegay dibna noogu sheegay dhibaato inay deris la tahay oo cadaab adduuniya mid aakhiraba la helayo oo ay dadkaasu helayaan marka waxaan arkaa cadaab ilaahay inay tahay oo ilaahay ku argoosanayo dadka qooqay oo kibray bayna ku socotaa baashu dhanka kale nabadoonka wuxuu bidhaamiyey iyagoo halaag ku socda gaalada in ay dacwo gudinayaan ayna muslimiintu u tilmaamayaan nadaafada iyo sida gacmaha loo meerto wuxuuna ugu baaqay ummadda muslimka ah in ay ka haraan baaqa gaalada ayna allah xaggiisa u cararaan istikfaartana badiyaan marka waxaa inkastoo ay jirto haddeer meel badanoo arrimuhu isaga darsameen oo dadkii muslimiinta gaalada ku dhex jiro oo wixii ay yidhaahdaan marka anugu kelmadda isii xanuujisaa waxay tahay nimankii waxay leeyihiin dacway gudanayaan ayagoo cadaab ku socdo oo ilaahay laynayo xasuuq ku socday haddana dadka muslimiinta dacwo ka gudanayaan maxay tahay dacwadu waxay leeyihiin gacmaha dhaqda afkana xidha meel la isugu tago gurigiina ha ka soo bixina saasay leeyihiin mana aha si lagu badbaadayo maxaa dhacay haddii lagu badbaadayo dee ayagu may ku badbaadaan ayaga way la-anayaan sida sida maxaan ku idhaahdaa bal la shafay oo kale u la-anayaan sidaan yeelayna muslimiinta ku leeyihiin marka waxa weeye haddee haddii lagu badbaadayo hadday rabto haba xumaatay haddii lagu badbaadayo bal in la raacaa hunguri ha galo laakiin haddaan ayagii ku badbaadayn in hadalkii la raaco bal siday ku jadowda yay sheegi karaan cilmiyan iyo caqliyan yay sheegi jiraan cid ii sheegi kardhaa ma jirdhaan malaynaya marka waxaan ummadda muslimiinta ah ugu baaqayaa war ka hara baaqaan waa gaaladu hore noo dadka u hogaansatay muslimiinta ah war hogaankan gaalada ka hara oo waxa weye ilahay u soo noqda waxaa ku fakan karnaa waan isla wada ognaha qofkii alliya rasuul rumeeyey wuxuu ku fakan karaa inuu xaggiisa u cararo waddo kale oo loo carari karaa ma jiro faruu ilallaa weeye cid kale oo ka badbaadi kardho ilahay u carardha mooye ma jirto waayahay ninkaan ilaahay shalay hore u beeniyey muxuu kuugu yeerayaa asagiibaa cadaab haystaa waxa uu ku yeerayaana wax lagu badbaadaya ma aha adaana u jeeda inaan lagu badbaadayn adigu marka muslimoo allihii rasuul baad rumaysay sababtaad waxaanu raacaysaa maxay tahay ma sidiisoo kale indhihii iyo lagu daboolay sidii ilaahay u sheegay iyo sankii iyo afkii ha raacina ka har alla u noqdo rabbi xaggiisa u carana ha la toobad keeno ilaahayna ha la baryo ilaahu naga badbaadi ha la yidhaaho toobadkeenka iyo istikfaartana ha la badiyo dowladaha sheegtay inay adduunka uga hormareen ayna ogaan karaan wixii dhici doona ayaa hadda korona in uu soo socdo in ay sheegaan iska daayi waxay la'yihiin daawadiisa iyo sida ay u xakameyn lahaayeen sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed muudey axmed dowlo socotay afar bilood oo lagu baranayay maadada caafimaadka ayaa lagu soo gabagabeeyey isbitaal ku yaala kunyo barow dowladani ayaa loo soo gabagabeeyey howlwadeennada isbitaalka deegaanka kunyo barow iyada oona dowladani soconaysay muddo afar bil ah howlwadeennadan oo gaarayay ilaa toban qof ayaa waxay ku qaateen casharo ku saabsan qaybaha caafimaadku iyo howlaha loo igman doono xafladda oo lagu casuumay martisharaf iyo ogaasyo ugu horeen furitaanka xafladda waxaa lagu furay ayado qur-aan ah oo uu soo jeediyey mid ka mid ah howlwadeennada isbitalka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث mid ka mid ah dhakhaatiirta islamarkaana bixinayay dowladda ayaa munaasabadda ku soo bandhigay cashiradii ay qaateen howlwadeennada
in aan soo gebagabayno ama ikhtitaam dowro soo socotay muddo afar bil ah dowradaas oo lagu baranayay maadada ka mid ah culuumta khaasatan maadada caafimaadka ayaa lagu baranayay muddadaas afarta bil ah run ahaantii muddada afarta bil ah duruusta la qaatay waa duruus aad iyo aad u baaxad weyn oo aan la soo koobi karin marka loo fiirshiyo wax la bartay haddana wakhtiga oo iska kooban awgeed waxaa la dhihi karaa duruustaas intaas la eg iyo wakhtigan iskuma qalanto balse waa la soo koobay waxay ahayd duruus aad iyo aad u qiimo badan mufiid ah wax badanna ay ka faa'iideen ardada insha allahu tacaala say iyaga ka warbixin doonaan haddii alla idmo duruustaas muddadaas afarta bil ah lagu soo qaatay dowladaan socotay muddadaas aan soo sheegnay waxay isugu jirtay waxyaalo badan oo ku saabsan caafimaadka marka la kala qaadqaado funuuntiisa si guud waxaa ka mid ahaa caafimaadka guud kuwaasoo lagu baranayo ay ugu horayso maadada fast aidka ama iscaaf aweliga loo yaqaano ama gargaarka degdega ah ayaa ugu horaysay waxaa ku xigay buugga la yidhaahdo cudurada faafa ama communicable disease oo afka qalaad lagu yidhaahdo sidoo kale waxaa xigay buugga asna cudurada aan faafin ah cudurada faafa sida aad ogtihiin cudurada waxay u kala baxaan laba qaybood kuwo faafa iyo kuwa aan faafin marka labadaba waa lagu soo qaatay kuwa faafa iyo kuwa aan faafin waxaa sidoo kale dowlada muddada ay socotay lagu bartay dawooyinka ama farmacologiga wax loo yaqaano ayaa lagu bartay muddadaas dowladda ay socotay sidoo kale duruusta meesha lagu qaatay ama buugaagta meesha lagu bartay waxaa ka mid ah anatomy
intaasi kadib waxaa goobtaasi ka hadlay ugaaska beesha shangamaas ugaas aadan cusmaan ayaana sheegay in ay arrintani si aad ah u soo dhoweynayaan awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu noo siyaadayo nicmadan aan ku jirno jihaadkeennana ilaahay inuu noo barakeeyo intaas ayaan leenahay ardidii maanta meeshan waxyaalaha fara badan soo bandhigay cudurada guud kuwa faafa ha noqdo kuwa aan faafin ha noqdo shaybaarka ha noqdo ee daawooyinka sidii loo maamulo ha noqdo waxyaalahaas ayagana faraha badan soo baab- oo soo bandhigayna waxaan leenahay insha allahu raxmaan een, mas-uuliyad baa idin saaran juhdiyaa la idinku bixiyey juhdigaasi la idinku bixiyey yaa la diicin waxbarashadeena ha lasii siyaasada waxbarashada een, dhammaad ma laha bilow ayay leedahay bilowgii waa haysataan indhihiinana waa laidin furay ee, sii siyaadsada ee, idinkoo shaqada ummadda muslimiinta u haysaan waxbarashadiina ha lasii siyaasido ummadda muslimiinta hadda aad u shaqaynaysaana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha loo dhimriyo mid ka mid ah howlwadeennadii dowladda loo soo xiray oo ka waramayey waxa ay soo barteen oo halkaa ka soo jeediyey insha allahu sida horeyba looga hadlay duruustu ee, waxbarashada haddii la yidhaahdo ilaa iyo dhowr weji ayay u kala baxdaa ee, mid waa diini midna maadi dadka saasay u kala garanayaan ee, midna waa diini midna waa maadi marka hadda duruusta halkan ay no- noogu socotay waxay ahayd mid maadi ah maadida haddana- haddana iyadaa kala baxdo marka ee, si khaasatan waxay ahayd m- ee, duruus ku saabsaneed barashada caafimaadka caafimaadkaasoo haddana intaasoo weji u kala baxda waxaa weeyaan marka khaasatan waxaan soo qaadanay sida dhakhtarkeena macalinkeenaba uu u sheegay buugga la yidhaahdo caafimaadka guud ama general health book buuggaasoo isagana gudihiisa ay ku jireen eh, fanniyo kala duwan ama kategoriya- kategori oo aada u kala badan oo dhexdiisu ku jira oo ugu horeeyey faste aidka ama gargaarka degdega kaas oo la qabanayo eh, qofka marka uu wax gaaro intuusan isbitalka la geynin goobta ay wax ku gaareen wax loogu qabto eh, taasoo iyadana ee gargaarka degdega sidoo kale waxaanu ku soo qaadanay eh, barashada eh, barashada daawooyinka eh, taasoo iyadana la yidhaahdo farmacology ama barashada daawooyinka kala duwan eh, cudurada si ay u kala duwan yihiin dowradan ayaa qayb ka ah dowrad caafimaad oo ay bixinayeen muddooyinkii dambe maktabka caafimaadka ee wilaayaadka warkii subaxnimona dhegaystayaal saaka waa naga inta